halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internet-ka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax talaadaha bisha janawarina waa afar iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan bukhaari
qodobada aan idiin hayna dhegeystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxday weerarkii ay shalay gelinkii dambe kooxda al-shabaab ku qaaday degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
muxuu ahaa ciidamada dowladda ilaahay baa badbaadiyey hal askari ayaa dhaawac fuud ku gaaray alxamdulilah balse shacab masaakiina oo beerahoodii falanaya ayay halkaa ku laayeen shacabkaas oo ay ka mid aheyd hooyada la yidhaahdo muxuu ahaa xabiibo cali oo beerteeda ay ku dileen
waxaa kaloon idin haynaa barnaamij loogu talagalay in lagu bogsiiyo dhibanayaasha colaadaha iyo kufsiga oo ka socda magaalada muqdisho
lugta midigda hore u soo bixi jilbaha jibi lugta midigda kor u qaad
waxaad kalood maqli doontaan cisbitaalka beledweyne oo lagu daweynayo haweenay da'deeda lagu qiyaasay laba iyo afartan jir oo ka badbaaday iskuday kufsi dhaawacyo halis ahna ay soo gaareen iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isniintii ka saaray dalka maraykanka heshiiska ganacsiga dalalka baasifiga kaasoo ah kaasoo ay bahwadaag ku yihiin laba iyo toban waddan oo uu maraykanku ka mid ahaa hadal uu ka jeediyey aqalka cad ee magaaladan washington ayuu madaxweyne trump ku tilmaamay tallaabadan uu qaaday arrin weyn oo muhiim u ah shaqaalaha maraykanka heshiiskan oo wadahadaladiisu ay soo jiitamayeen tan iyo sanadkii labada kun iyo sagaalkii ayaa waxaa maraykanka ku daray madaxweynihii hore barack obama hase yeeshee qaar badan oo ka mid ahaa sharci dejiyayaasha koongareeska ayaa diidanaa halka kuwo kalena ay ka shakisanaayeen wuxuu dhigayey in maraykanka uu heshiis dhinaca ganacsiga ah uu la galo dalalka jabaan australia new zealand malaysia jili canada mexico iyo afar waddan oo kale dhinaca kale madaxweyne trump wuxuu saxiixay amar mamnuucaya in dowladda ay lacag ku bixiso hay-adaha caalamiga ah ee u dhaqdhaqaaqa in haweenka ay iska soo ridaan ilmaha calooshooda ku jira ee aanan dhalan saraakiil ku sugan caasimada kazakhstan oo ay ka socdaan wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya dowladda syriya iyo mucaaradka ayaa sheegay in horumar weyn oo la taaban karo aan lagu tallaabsan tan iyo isniintii shalay ahayd laakiin wadahadallada ay sii soconayaan ilaa iyo maanta oo talaadaha saraakiisha ayaa sheegay in wadahadallada oo ay garwadan ka yihiin ruushia iyo turkiga aanay ku jirin kuwo toos ah laakiin labada dhinac ay xiriirayaan iyada oo lagu dhex jiro wadaxaajoodka ka socda astana caasimada kazakhstan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa xabad joojinta ay garwadeenka ka yihiin ruushiya iiraan iyo turkiga sidii loo xoojin lahaa oo ka dhaqan gashay bishii decembar ee lasoo dhaafay dalkaasi suuriya safiirka syriya u fadhiya qaramada midoobay bashaar jafari ayaa waxa uu dhowr kulan oo dhacay shalayto kadib ku eedeeyay mucaaradka inaanay u dhaqmaynin si mas-uuliyad ku jirto kooxaha ugu waaweyn mucaaradka ee dalka syriya ayaa waxa ay joojiyeen inay ka qayb galaan wadahadalka horraantii bishan iyaga oo ka ishtakoonaya waxa ay ku sheegeen xadgudubyo lagu sameeyey heshiiska xabajoojinta ah oo soo noqnoqday
subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa weerar ay shalay gelinkii dambe kooxda al-shabaab ku qaaday degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose saraakiisha maamulka degmada ayaa sheegay in haweeney lagu magacaabi jiray xabiibo cali oo ka mid ahayd ganacsatada qudaarta iibiso ay al-shabaab ku dileen weerarkaasi halka ay ku dhaawacmeen shan ruux oo afar ka mid ah ay ahaayeen rayid wariyaha v o e da jaamac buulle jaamac ayaa khasaaraha ka dhashay dagaalka afgooye ka wareystay cabdulaahi xasan cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada
alxamdulilah horta ilaahay baa mahad iskale dhinacan muxuu ahaay ciidamada dowladda ilaahay baa badbaadiyey hal askari ayaa dhaawac fuud ku gaaray alxamdulilah balse shacab masaakiina oo beerahoodii falanaya ayay halkaa ku laayeen shacabkaas oo ay ka mid aheyd hooyada la yidhaahdo muxuu ahaa xabiibo cali oo beerteeda ay ku dileen oo ganacsato degmada afgooye aheeday beeralayna aheeday ganacsatada qudaarta suuqa qudaarta ganacsatada ugu waaweynna ka mid aheed ayay halkaa ku dileen waxay dhaawaceen wiil yar oo toban jir ah sidaasoo kaleeto yar kaleeto oo u shaqeeya shirkadda korontada degmada afgooye ee danab loo yaqaano wiil yar oo u shaqaynayay oo la yidhaahdo qaroofow ayay sidaasoo kaleeto xabad caloosha kala dhaceen ilaahayna dhaawac ayuu ka dhigay dhaawaciisana alxamdulilah waa waa la soo qaaday hadda wuxuu yaallaa xamar sidaasoo kaleeto nin shaqaalaha u shaqaynaya shirkadda hormuud oo kaawada internetka gelinaysa dhulka gelinaysay shaqaale oo internetka god u qodayay oo kaawada internetka god u qodayay nin ka mid ahna waa ku dhaawacmay dhaawac fud ayaa ilaahay ka dhigay wiilka yarkoo toban jirka asigana laba meelooda xabadooda dhaceen asigana dhaawac fud ayaa ilaahay ka dhigay dhinaca kale maxaad ka og tahay khasaarahooda walaalow hadde nin weyn baan ahay inaan wax iska maleeyo oo aan dambaabahay meesha kuma jirto ilaa iyo hadda xaqeeq dhaba oo aan ka haynahay ma jiraan balse un shacabku waxau sheegayeen maaragtay la shaqeeya maamulka waxay sheegayeen in ay dhaawacyo sii sideen iyo meydad ayaa la sheegayey balse tirada saxda ah iyo xaqeeqda dhabta ah kama hayo guddoomiye ku-xigeen waxaad nooga warantaa abaaro ba-an baa dalka ka jiro bal xaaladda afgooye iyo deegaanada hoos yimaada ka waran inadeero alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaa ka dhacay abaaro amar ilaahay ku dhacay abaarta waa makhluuq allah iskale amar ilaahay bay ku timiday ummadan ilaahayna waa makhluuq ilaahay baa abuurtay abaartana allah abuurto iskale waxa weeye ummadda xaaladeedu way iska liidataa ummadda xaaladda maanta soo wajahda ee abaareed waxa weye mid caadiya ma ahan haddee abaartu waa mid xoolaha gashay dadkana gashay beerihii gashay meel waliba ku dhacday masiibo rabbaaniya ah ilaahay baana keenay ilaahayba ilaahayna shari keyr wuxuu keena waa looga xamdi naqaa ilaahay baan uga xamdi naqaynaa allah keenay balse waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogeen ummadda soomaaliyeed ay joogaan nin mas-uula iyo nin ganacsado ah iyo ninkii wax heli kara oo dadka soomaaliyeed oo xaaladooda aysan caadi ahayn maantay waxaan leeyahay ha loo gurmado ayaan leeyahay hadday tahay dowladda dhexe cid waliba haddii ay tahay ganacsatada soomaaliyeed haddii ay tahay muxuu ahaa dadka ku nool qurbaha ku nool waxaan leeyahay war ummadii soomaaliyeed xaaladeedu maanta way liidataa aad iyo aad ayay u liidataa waxaan ka codsanaa dhammaan soomaaliya meel kasta oo ay joogto soomaaliya meel waliba ee ay ka joogto dunida daafaheeda dalka iyo dibaddaba waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed ee dalka soomaaliya ku nool maanta xaaladiisu waa xaaladaan caadi ahayn abaartii ugu badneed baa maanta dalka ka jirta oo xoolaha iyo beeraha iyo dadka haysa waa gartay war webi beerihii webiga beerihii webiga ma waxba ma laha oo webigii baa ka guray beerihii oo xareedda ma baxayaan xoolihii cagaara ma aysan helin wax yaroon macno lahayn baa roobab yar yaraa ka da-ay wadankii oo aan ku filnayn ummadda aan ku filnayn baa da-ay xaaladdu way cakiran tahay way culays badan tahay
kaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada afgooye cabdulaahi xasan cabdi oo u waramayay wariyaha v o e da jaamac buule jaamac
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilaanay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada muqdishona waxaa ka jira barnaamij loogu talagalay in ay ku bogsadaan dadka qaba qaracanka ama naaxdinta reebta hoq iyo ciilka ee ka dhalata falalka kufsiga iyo colaadaha warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a jason battinkin waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
yoga waa barnaamij hab cusub ah oo la socda wakhtiga kaasoo ka soconaya meelo aanan laga filayn fasallo badan oo ku yaala meelo badan oo ah caasimadda soomaaliya ee muqdisho koox dhallinyaro ah ayaa tababar ku qaata iyaga oo samaynaya qaabab kala duwan oo casri ah sida neefsashada dheer iyo iskala bixinta xubnaha jidhka sida jimicsiga qaybihiisa kala duwan waxay ku libisan yihiin isku joog funaanad iyo surwaal buluu ah oo u eg midabka calanka soomaaliya waxaana halkan ay ku samaynayaan jimicsi gacmahooda ay ku gaarsiinayaan ilaa iyo suulashooda iyaga oo si taxadir leh isugu dheelitiraya hal cag macallinka ayaa siinaya tilmaamo ku saabsan siday wax u samaynayaan Mountain pose. Neef kalk neftee. Breathe in, breathe out. Warrior one. Look tap midigda. Hore usoo bixi. Jilbaha jibi. Downward facing V. Right leg up. Look to midigda kor u qaad.
laakiin arrintan ma ahan wax madadaalo lagu tilmaami karo barnaamijkan jirdhiska maskaxeed sida looga yaqaano halkan ayaa waxaa loogu talagalay dadka ka badbaaday kufsiga iyo dadka kale ee ay colaadaha dagaalada kaga tageen naxdinta iyo qaracanka ujeedku ayaa ah inuu barnaamijka ka caawiyo sida ay ugu soo kabsan lahaayeen dhibaatooyinkaasi dadka abaabulay barnaamijkan iyo kuwa ka qaybgalaya ayaa ka codsaday v o eda inaanan magacooda la sheegin sababo dhinaca amniga ah mid ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijkan jimicsi ee yoga oo ka badbaaday kufsi ayaa sheegtay in barnaamijkan jimicsi iyo ka shaqayntiisa maskaxda ay ka caawintay in dareenkeeda uu si caadi ah kusoo noqdo markaas kusoo biiray horta aniga murugoba- murug badba oo ii haysa jirtay maasha allah hadda waan ka fiicanahay murug mi- dhan ima haysato cunadii oo weli iga go'saneed waa cunahay hadda maasha allah waxa iga halaysan fikirka iyo murugta inuu iga baabiyo iga caabi marka laga soo weliba tago waxay u soo dhibanayaasha raaceen kufsiga sida ayaa waxaa iskala kaloo jira dheeraad, caruur oo horey loo iskala askareeyey iyo dhallinyaro kale oo ka cabanaya xanuunada maskaxda kuwaas oo iyaguna ka qayb ah barnaamijkan yoga tababarayaasha barnaamijkan ayaa siiyey ka qaybgalayaasha hadallo dhiirigelin ah oo ay ugu sheegayaan in ay xakumaan jirkooda iyo neefta ay qaadanayaan inta ay socoto yoogada My breath is my most powerful tool. I can find joy in the breath.
mid ka mid ah tababarayaasha oo maamula qaybta dhibanayaasha kufsiga ayaa sheegtay in xitaa shan iyo toban daqiiqo oo keliya oo isugu jira jimicsiga iyo neef qaadashada yoogada ee maalintii ay caawin karto dhibanaha wuxuu ugu caawinaa adigoo jirkaaga oo si caadi hadduu yahay maskaxdaada ma isbedelayo laakiin haddii aad hal mar aad nas- oo ish qabatid oo neef qaatid neef deysid maskaxdaadana aad dejisid aad dhaqdhaqaaqana samaysid waxaa laga yaabaa inuu maskaxdaada- barnaamijkan waxaa sanadka tegay soomaaliya ka bilaabay laba iyo toban macallin oo soomaali ah kuwaas oo tababaro ka soo qaatay mashruuca yooga ee afrika ee saldhigiisu uu yahay magaalada nairobi qabanqaabiyaasha barnaamijkan ayaa sheegay in nuucan yoogada ay ka hirgeliyeen muqdisho uusan la mid ahayn tababar qaadashada ruuxiga ah ee hindiya waxay sheegeen in laga saaray qaybo badan oo ruuxi ah xiriirna la leh diimaha islamarkaana la waafajiyey dhaqanka islaamka tusaale ahaan inta ay socoto neef qaadashada yoogada waxa ay kor u qaadaan gacmahooda iyaga oo ku hayo laabtooda waxaana barnaamijka ka qaybgalaya gabdho iyo wiilal wiil iyo gabar hadda dadka waxay kala dhahaa wiilka wuxuu dheelaya gabar ma dheeli karto laakiin waxaas been waaye saa adiga iska dhigtid le waaye aan hadda waa wuxuu wiil sameeya inaa sameeya isku daya ilaa iyo saddex boqol oo qof ayaa duruusta yoogada qaata isbuuc walba kalsan axmed oo ah sarkaal ka tirsan sanduuqa daryeelka caruurta ee qaramada midoobe oo maalgeliyay barnaamijka ayaa sheegtay inaanay soomaaliya ka jirin adeegyo ku filan dhibanayaasha ka badbaado kufsiga sida inay helaan cadaalad iyo caafimaadka aasaasiga ah The responsibilities are getting increased day after day, but uh, the prevention activities and the overall system building needs to be done. We- we waxay need- we tiri don't kalsan fear the jawaabaha laga soo bixinayo horumarinta adeegyadaasi ayaa soo kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa laakiin tallaabooyinka kahortaga iyo guud ahaan in qaabka la dhiso ayaa u baahan in wax laga qabto waan bixin karraa jawaabo maalgelineed oo ay ku kacayaan malaayiin dollar laakiin ma daweyn dhibaatada si kastaba ha ahaatee haweenkan iyo raggan ee barnaamijka jimicsiga yooga ee jirkooda ay ku dhisayaan ee muqdisho toddobaad walba ugu yaraan rajo bogsiineed ayaa jirta
warbixintii wariyaheena v o a jason bentinkin uu nooga soo diray magaalada muqdisho waxaana soo jeedinayay nuur xasan nuur
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a cisbitaalka magaalada beledweyne ayaa waxaa la dhigay hooyo da-deeda lagu qiyaasay laba iyo afartan jir oo in ka badan siddeed toorrey uu ku dhiftay nin isku dayey inuu kufsado hooyada la weeraray ayaa waxaa gaaray dhaawacyo toorrey oo culus doctor xasan cumar siyaad madaxa caafimaadka isbitaalka guud ee gobolka oo qaliin ku sameeyey dhibanahan ayaa wariyaha v o e da ee beledweyne xuseen xasan dhaqane uga waramay sida ay wax u dhaceen gabadhan isbitaalka waxaa la keenay taariikhda markay ahayd sagaal iyo tobankii bishan maalintii khamiista lasoo dhaafay lama kufsan laakiin waa isku day kufsi Ee, gabadha waxay ahayd gabadh magaalada beledweyne xaafadeeda xaafad ka mid a degan waxay u baxday ee, magaalada meel ka baxsan beero ku yaal si ay xoole iyo wax uga soo qaadato halkaa sidai ii sheegtay gabadha ayaa wax kusoo weerar nin gabadha markaa ee, hadafka ninka wuxuu ahay tabaan inuu gabadha kufsado laakiin gabadha ee, waxay samaysay inay isdifaacdo nafteeda difaacdo dagaal badan ayay gashay marka dagaalkaa badan wuxuu keenay ilaa taqriiban sideed meelood ayay toorida uga dhacday oo dhaawacyo kala duwan ah waxaa ugu darnaa marka ilaa shan toorey ayaa waxay ku dhacday caloosha gabadha marka isbitaalka la keenayey mindhiciradeedo dhan banaanka yeeleen ayagoo weliba ciid iyo wasaq iyo qashinkii beerta iyo wax badan ay ku dhex jiraan caloosheeda waxaa la keenay iyadoo aada u dhiig baxday oo shoog ku jirto oo dareenkeeda qayb ahaan confused ah waa loo gurmaday faleebooyin badan baa lagu xiray dhiig badan baa loo shubay qaliin ayaa lagu sameeyey gabadha qaliinkii aan ku sameeyey ay tiimka kale oo qaliin ka shaqeeyay la sameeyeen wuxuu socday lix saacadood oo joogta oo la taagan yahay casirkii iyo duhurkii waxaan dukanay kow iyo toban saac dhowr meelood ayay toorida ka duleelisay mindheerada yaryar waxay duleelisay caloosha ama bu'da waxay duleelisay mindheerada waaweyn waxay total jartay tubada kaadida ka qaado kelida midig ee geysa kaada haysta ee loo yaqaan uritarka waa la tolay waa la hagaajiyay gabadha hadda waxay ka saxroonaysaa dhinac kaadida tubada m- kilida midigna waxay ku tallaalan tahay maqaarka kaadidana waxay ka imaanaysaa caloosha macnaheedu wax weeyaan dhinac ayay ka kaadin haysaa dhinacna way ka saxroo haysaa ilaa hadda tubooyinka qaliinka ku jiro xaaladeeda caafimaadda way degan tahay laakiin weli ee, da-deeda ilaa afartan ayay noo sheegeen dadka ahalka gabadha isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne ayay jiiftaa hadda halka ayaan kula tacaalaynaa waxaan rajaynaynaa ilahi subxana wataala caafimaad deg dega inuu siiyo Ee, waxaa muhiima runtii inaan saxo gabadha magaalada oo dhan waxaa la geli waa la kufsaday marka keyska waa isku day kufsi ee ma aha kufsiga gabadha lama kufsan waxba iima geysan laakiin waxba iima reeban sidaas ay u tiri marka een, dhibka intaa la eg oo gabadha soo gaaray ma qof keliya u geystay mase rag badan ay ahaayeen Ee, gabadha markay soo naaxday ee caadi noqotay ayaan wareystay aniga Ee, waxay ii sheegtay ninka keligii inuu ahaa ayada lafteeda nin dhib badan gaarsiisay ayuu wuxuu isaga reebay toorida laakiin runtiisi naxariis darro ah oo qof dumar ah ama qof oo muslim ah aan dhib loo gaarsiin ayay gabadha wax ku gaareen Ee, dadka waxaa muhiima gabadha waa very bu dad aada u liito tabaraysan waxay u baahan tahay gargaar ee, waxay u baahan tahay daawo isbitaalka hay-ad ma joogto waxay u baahan tahay daryeel waxay u baahan tahay waxaa muhiima inaan sheego halkani gabadha waxay mari doontaa ugu yaraan laba qaliin oo kale Ee, laba bilood kadib insha allah haddii caafimaad ilaahi siiyo waxaa la xariirin doonaa tubada saxrada in caadigeedii loo soo celiyo Ee, bil kadib qaliinkaasna haddana waxaa la xariirin doonaa tubada kaadida oo xataa laga yaabo marka tubada kaadida la xiriirinayo in beledweyn operationkaas aan lagu sameyn muqdisho ay u baahato qalab la-aan awgeed iyo dhakhtar ku takhasusay urology ama kaadi mareynka in loo xawilo intaa hore markaan xaliyo kadib ayay noqonaysaa marka ciddii gacan ka geysan karta gabadha in la kaalmeeyo reer beledweyne ganacsatada dadka muslimiinta ah cid walba oo jaaliyadu dhegeysanayso hay-adaha protection ka shaqeeya gabadha waxay u baahan tahay gargaar bedel aan ku mashquul lahayn gabarh baa la kufsaday iyo social media in la dhigo waxaa ka muhiimsan in qofka dhibaataysan la gargaaro sida doorka isbitaalka uu qaatay caafimaad ahaan oo kale bulshaduna inay qeybteeda qaadato ayaan rajaynayna
marka kiisas sidaasoo kale ah een, bilihii ugu dhowaa mala kulanteen gabdho isku day kufsi ama la kufsaday oo cisbitaalka la keenay
mararka qaarna ciidamada ee, amisooma wax lagu tu- tuhmay Ee, marne ciidamo oo dhanka galbeedka magaalada fadhi laakiin case evidence leh oo cad oo anaga caafimaad ahaan aan caddaynay in la kufsaday oo isbitaalka la keenay waxa ugu dambeysay laba sano ka hor wax case hadda dhow ma jiraan
doctor xasan cumar siyaad madaxa caafimaadka isbitaalka guud ee gobolka hiiraan oo u warramaya wariyaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane
waxaa dab qabsaday suuqa xerada qaxootiga ee ifo kaasi oo baabi'ey hanti suuqa tiilay wariyaheena maxamed faarax shira ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xidhiiray bashiir siigaalo oo ka mid ahaa dadkii halkaasi ku sugnaa wakhtigaasi wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa dabka dhaliyey walaal dabka wuxuu ka kacay meel suuqa dhexdiisa oo qashinka lagu gubo oo u dhow meel matoor iyo meel kombiyuutar lagu baranayay uu ka kacay ilaa masaafo intee leeg buu gaaray dadka khasaaraha ise maxaad ku qiyaasi kartaan dabka khasaare weyn wuu gaarsiiyey haddana m- waxaa waxaa dawladda iyo shacabkii iyo wax kastoo dhan gurmad baa dhacay hadda waa la hakeyey dabka hadda wuu hakanayaa khasaare weyn oo ilaa gubid- kombiyuutar iyo dukaamo ah, gubtay ah ayaa yaal waa tahay marka een, qaabka dabka loo daminayey ma dabdamisyaa la isticmaalayay mise gacmiin ayaa dabka ku daminayseen shacabka gacmihiisu isticmaalahayay dawladdana hadda waxay keentay dabdamis bay keentay ilaa dabka shacabka yaa yaa yaa xakameeyey da- shacabkaa ku gurmaday shacabka awooddiisii iyo gacantiisii iyo ilaahay awooddiisaa lagu damiyey Een, waxaad sheegtay in meel qashin qub uu ka kacay khasaaraha dadka soo gaaray een, maxaad ku qiyaasi kartaa dabka khasaaraha hadda waa xilli habeenaa ku jiraa hadda lama lama indhaindhayn karo waa habeen xilligan laakiin khasaare baa xilli oo aada u culus baa soo gaaray waa tahay marka een, khasaarahaasi ma guryahu u badan yahaa isleedahay mise waxaad isleedahay hantibaa meesha ku baabaaday walaal hadda hantida waa habeen lama cadayn karo laakiin guryaha aad bay u gubteen guryuhu u badan yahay hadda khasaaraha saan ishaanaa ku aragno jawiga een, suuqa ka waran jawiga suuqa hadda uu iska degan yahay dawladda way joogtaa shacabka wuu joogaa jawiga hadda wax dhibaataa ma jirto uu iska degan yahay wax dhibo hadda aada u weyn oo laga calacalayo jawiga ma jiro bashiir een, xilliyada noocaas oo kale ah boobtan ayaa dhaco oo een, kooxo kale ayaa kusoo dhex gabado een, kooxaha dabka daminaya wax noocaas indhahaaga ma qabanayeen ma walaal hadda maanta aw- sidii awal ma noqonin hadda dawladdii iyo shacabkiiba waa la xakameeyey wax waxboobaya ma lahayn dadka wuxuu la xarbinayay dabka damsiigi dadka in dabka magaalada laga dambiyin baa lala xarbinayay wax wax boobaad indhahana kuma dhacayn si fiican oo nabadgelyo ah uuna ku dhammaanaya hadda waa tahay ee, bashiir dabku waa uu idinku soo noqnoqonayey oo ifo ma aha markii ugu horreysay uu- ay gubato ama xagardheer ama dhagaxley maxaad isleedahay waa u sabab waxuu dabku usoo noqnoqonaya walaal dabka waxyaalaha waa ilaahay amarkiisa ma garan karo dabka hadda wax la saarayo dabka wuxuu kusoo noqonayo haddaan saaro ma garan karo ilaahay awooddiisu maana saaraynaa dabka in badan wuu nagu soo noqday dhibaatooyin iyo khasaarooyin buu keenay caawa lafteeda khasaarihiisa inkasta oo khasaarihii hore uun gaadhin khasaaru keenay oo waxaa yeelay dadkii oo qaxooti oon tabarhayn ninba ama guryo ama haalad ama hanti ay ka gubanaysaa marka ma garan karo walaal wax keenay waa un ilaahay qadarkiisu maan saaraynaa waa tahay marka m- m- ma jirtaa cid mas-uuliyiinta qaxootiga idinla hadashay ama u n h r ta oo meesha timid oo idin sheegtay ee, waxa la yeeli doono walaal hadda waxaan hayna male waa habeennimo gurmadkii dawladda iyo gurmadkii shacabka unba hadda joogo hadda dadkii waa si waa sii gaabanayaan waa lasii waa lasii dabinayaa wax hadda aan hadda ama u n ama maamul oo hadda hadlahayo oo aan hayna male laakiin dawladdii iyo iyo shacabkii iyo maamulkii iyo wax ka maqan male hadda habeenkii xalay ay ahayd markii dabkaasi uu qabsaday xerada qaxootiga ee ifo waxaadna dhegeysanayseen bashiir siigaal oo ka mid ahaa dadkii halkaasi joogay oo u warramayey wariyaheena v o e maxamed faarax shire haatana nuur xasan nuur ayaan ka codsanayaa bal inuuna xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka runa mahasani daandurey madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isniintii ka saaray dalka maraykanka heshiiska ganacsiga dalalka baasifiga kaasoo ay bahwadaa ku yihiin laba iyo toban wadan oo uu maraykanku ka mid ahaa hadal uu ka jeediyey aqalka cad ee magaaladan washington ayuu madaxweyne trump ku tilmaamay tallaabadan uu qaaday arrin weyn oo muhiim u ah shaqaalaha maraykanka heshiiskan oo wadahadaladiisu ay soo jiitamayeen tan iyo bish sanadkii labada kun iyo sagaalkii ayaa waxaa maraykanka ku diray madaxweynihii hore barack obama hase yeeshee qaar badan oo ka mid ahaa sharci-dejiyayaasha kongareska ayaa diidanaa halka kuwo kalena ay ka shakisanaayeen wuxuu sheegay in maraykanka uu heshiis dhinaca ganacsiga ah la galo dalalka jabaan waxa uu ka dhigan yahay in maraykanka uu heshiis dhinaca ganacsiga ah la galo dalalka jabaan australia new zealand malaysia jili canada mexico iyo afar wadan oo kale saraakiil ku sugan caasimadda kasakhistan oo ay ka socdaan wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya dowladda suuriya iyo mucaaradka ayaa sheegay in horumar weyn oo la taaban karo aan lagu tallaabsan isniintii shalay ahayd laakiin wadahadallada ay sii socon doonaan ilaa maanta oo talaado ah saraakiisha ayaa sheegay in wadahadallada oo ay garwadeen ka yihiin ruushka iyo turkiga ayan ku jirin kuwo toos ah laakiin labada dhinac ay xiriirayaan iyadoo lagu dhex jiro wadaxaajoodka ka socda astana caasimadda kasakhistan saraakiisha suuriya u fadhiya safiirka suuriya u fadhiya qaramada midoobe bashaar jacfari ayaa dhowr kulan oo dhacay shalay kadib ku eedeeyay mucaaradka inaanay u dhaqmayn si mas-uuliyad ay ku jirto kooxaha ugu waaweyn mucaaradka suuriya ayaa joojiyey inay ka qayb galaan wadahadalka horraantii bishan iyaga oo ka ashtakoonaya wax ay ku sheegeen xadgudubyo lagu sameeyey heshiis xabad joojin oo horey u dhacay aada iyo aad ayaad umahadsantahay kaas wuxuu ahaa nuur xasan oo soo jeedinayay qodobadii waaweynaa ee warka haatanna xaggii muusiga ah ayaan jaleecaynaa waxaan idin haynaa hurgumadii jacaylka iyo cabdi tahliil warsamo codkiisa hiilinaysaa codkii macaanaa ee cabdi taaliil warsame ayaa dhegeystanaya heestii horgumadii jacaylka iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo intaan mar kale kulmi doonno waa nuur xasan nuur bukhaari ibraahim xasan daandurey iyo soo saaraha waa bashiir abikar oo idinla nabadgelyo